faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakarnaan raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon faahfaahino ka soo baxaya weerar ismiidaamin ah oo xalay lala beegsaday taliyaha ciidanka qeybta koob iyo labaatanaad ee dowladda federaalk soomaaliya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweyne xaaf oo ka hadlay qaraxii ka dhacay magaalada gaalkacyo una tacsiyey dadkii dhibaatadu soo gaadhay maxaabiis loo kala wareejiyey ciidamada new boolis iyo maleeshiyaad ku dagaalamay qeybo ka tirsan ismaamulka soomaalida dalka etoobiya wasiiro maanta hortegaya xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya iyo puntland oo wafdi u diraysa gobolka uu roobku go'doomiyey ee gardafuul intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ku beegan tahay labaatanka bisha labayo tobanaad labakuntobaniyosagaal warka waxaa soo saaray saaxiibkii karaamo anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa kusoo dhowaada warkii oo fidsan faafayno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax khasaare geysta wasmiidaamina oo xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee- ee xarunta gobolka mudug kaas oo lala eegtay taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad iyo saraakiil la socotay waryahay karaam ah ayaa warbixinta warka inoo sii qaada dhigaya qaraxani oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa ayaa lagu weeraray hotelka five star ee koonfurta magaalada gaalkacyo halkaasi oo degan yihiin taliyaha ciidanka dhulka sareeye guute cabdixamiid maxamed dirir iyo taliyaha ciidanka qaybta kow iyo labaatanaad cabdixasiis qooje waxaana lagu dhuftay gaari yeelay bannaanka hotelka wararka laga helayo khasaaraha ka dhashay qaraxaasi ayaa waxay sheegayaan in sideed ruux oo iskugu jirta askarayda shacab ah oo fadhiyey bannaanka hotelka ay ku geeriyoodeen tiro kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil ka tirsan taliska qaybta kow iyo labaatanaad ee xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi qarax ahaa ay ka badbaadeen taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha qaybta kow iyo labaatanaad hase yeeshee ay ku waxyeeloobeen askar ka tirsan ciidamadii la socotay wararkii ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaarayo magaalada gaalkacyo qaybta galmudug ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda ay howlgallo ka wadaan xaafadaha ku dhadhow hotelka la weeraray oo ay degan yihiin taliyaha ciidanka dhulka sareeye guuto cabdixamiid maxamed dirir iyo taliyaha ciidanka qaybta kow iyo labaatanaad cabdixasiis qooje
mahadsanid waryahay karaama maxaabiis ayaa lagu soo waramayaa eh, in loo kala wareejiyey ciidamada new booliska iyo maleeshiyaad ku dagaalamay dhulka ismaamulka soomaalida ethoobiya ee xuduudka kala leeyahay gobolka galgaduud wariye haashim ayaa warbixinta warka inoo haya saraakiil uu horkacayo taliyaha guutada toban iyo shanaad jinan mascuud maxamed warsame oo qayb ka ahaayeen talisyada toban iyo saddexaad iyo taliyaha ciidanka danab ee qaybta labaatan iyo koowaad iyo saraakiil kale ayaa deegaanka booran cad u kala wareejiyey maxaabiis maleeshiyaad dagaalamay kuwaas oo lagu kala qabsaday dagaalkii maalin ka hor isla deegaankaas ka dhacay saraakiisha iyo ciidamada militariga soomaaliya ayaa isla madashii kula kulmay saraakiil ka socotay ciidanka liyu boolis waxayna ku wareejiyeen laba maxbuus sidoo kale maanta oo axad ah ayaa la filayaa in kulan dagaalkaas lagu xallinayo uu ka dhaco deegaanka kooweyne si xiisada weli halkaas ka taagan ee u dhexeysa ciidamada liyu boolis iyo dadka deegaanka loo xalliyo
mahadsanid wariye haashim madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ka tacsiyey dadkii ay waxyeelada kasoo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada gaalkacyo qaraxan ayaa lala eegtay saraakiisha ciidanka xooga dalka iyo kuwa qeybta koob iyo labaatanaad ee ku sugnaa goobta ay musiibada ka dhacday wuxuuna madaxweynuhu tacsi u diray ciidamada amniga dad iyo dadkii shacabka ahaa ee dhaawac iyo dhimashadu kasoo gaartay qaraxii xalay magaalada gaalkacyo ka dhacay qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lagu weeraray hoteel uu deganaa taliyaha ciidanka dhulka sarreeye guuto cabdixamiid maxamed dirir iyo taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka cabdicasiis qooje halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiya cadaado wasiiro ayaa lagu soo waramayaa in maanta hortagayaan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya waxaa maanta magaalada muqdisho kulan aan caadi ahayn ku leh ama ku yeelan doona xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kaas ay hortagayaan wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya kulanka ayaa waxaa la filayaa inay tagaan wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xamse saciid xamse wasiirka caafimaadka fawsiye abiikar nuur oo looga yeeray kulanka golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka ah ayaa labada wasiir waxa ay weydiin doonaan su-aalo la xiriira xaaladda caafimaad ee dalka iyo isbitaalka ee wasaaradda caafimaadku la wareegtay iyo sidoo kale fatahaadda dalka ka dhacday sida loogu gurmaday oo wasiirka gargaarka wax laga weydiin doono saddexdii sano waa saddex sano kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay bilaabeen la xisaabtanka golaha wasiirada waxaana horey baarlamaanka u hortegay wasiirka amniga gaadiidka duulista hawada iyo warfaafinta maamulka puntland ayaa wafdi u diraya gobolka uu roobabku goodoomiyeen ee maamulkaasi waa go- gobolka gardafuul saacadaha soo socda ayaa la filayaa in wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ay tagaan gobolka ay puntland u taqaano gardafuul kaas oo uu dhowaan ha- ka da-ay roobab dabaylo wata wafdiga oo ay qeyb ka yihiin guddiga gurmadka oo madaxweyne ku-xigeenka uu magacaabay ina ka qeyb qaataan gurmadka dadka ku nool gobolka gardafuul oo uu saameeyey ballaaran ku yeeshay roobabkii da-ay wafdiga safarka dhinaca waa wafdigan ayaa safar dhinaca cirka waxay ku tegi doonaan gobolkaasi maadaama wadooyinka loo marayay uu roobabku jaray sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland guddiga gurmadka fatahaadda uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa waxa ay gurmad kala duwan gaarsiin doonaan dadka ku nool gobolka gardarfuul maadaama gobolkaasi uu go-doon yahay islamarkaana aysan gelayn wax gaadiida halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertisa somalilan ayaa u digtay wafdiga beesha caalamka raalli hada dhegeystayaal somalilan ayaa beesha caalamka uga digtay inay farageliso doorashooyinka ka dhacaya gudaha doorashooyinka ka dhacaya gudaha deegaanada maamulka somalilan gudoomiyaha golaha guurtida somalilan sareebaan maxamuud aadan ayaa si adag ugu digay wafdigii beesha caalamka ee dhowaan gaaray magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan gudoomiye sareebaan ayaa wafdigaasi beesha caalamka ugu digay inay sameeyaan faragelin ka dhan ah guddiga doorashooyinka somalilan oo muran badan ka taagan yahay islamarkaana ay xisbiyada mucaaradka hore uga hor yimaadeen sareebaan ayaa si cad beesha caalamka ugu sheegay inaysan jirin sharci fasaxaya in la kala diro guddiga cusub doorashooyinka midaasi ay horay u soo jeediyeen guddiga dhexdhexaadinayay mucaaradka iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi gudoomiyaha golaha guutida ayaa wafdigaasi beesha caalamka ku eedeeyey inay isku dayaan inay wiiqaan hay-adaha dastuuriga ah ee somalilan xili beesha caalamka ay waddo dadaalo lagu soo afjarayo khilaafka labada dhinac si ay u qabsoonto doorashooyinka muddo dhaaftay gudoomiye sareebaan oo u muuqday mid uga jawaabayay fariimihii adkaa ee beesha caalamka ay ku dalbanayeen in xal laga gaaro khilaafka soo noqnoqda ee doorashooyinka somalilan iyo dibudhacyada ayaa waxa uu yidhi somalilan way isku filan tahay wayna isbixin kartaa qarashka doorashooyinka ay bixiso beesha caalamku dalalka beesha caalamka ee somalilan ka taageero arrimaha doorashooyinka ayaa muddooyinkii u dambeeyey soo saareeyey baaqyo kala duwan iyo fariimo ay ku dalbanayeen in la xaliyo khilaafka mucaaradka iyo madaxweyne muuse bihi cabdi u dhexeeya
warkii subax dhegeystayaal oad kala socoteen raadiga hadaado waa nageyntaa warka waxaa soo saaray saaxiibkai karaamo anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan